dib u eegistii shuruucda dalka badidooda ay socdaan maxkamadaha lagu sameeyey dib u eegis aad iyo aadna u wanaagsan tahay xaaladda dalka uu ku jiro dhinaca cadaaladda iyo garsoorka waxa ay aad iyo aad u danaynayeen inay ogaadaan in garsoorka soomaaliya uu meel fiican u marayo taasna waan u xaqiijinay